hadal kuu dhigo baarlamaanku inuu awood u leeyahay awoodihiisa dastuurigana ay ka mid tahay in madaxweynaha ay xilka ka qaadaan iyo in waajibaadka dastuuriga ah ay dastuurka ku qeexan ay qaataan fuliyaan waxaan islenahay maanta kuma habboonayn munaasabna kuma ahayn in buushin noocaas oo kale ah la keeno una malayn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay maanta maslaxa u tahay ma u malaynayo waxaan u soo jeedin lahaa baarlamaanka in arrintaa ayadaa dib u eegid aada u weyn uu ku sameeyo in arrintaasi loo dareemo loona garto in maanta aysan ku habboonayn isqabqabsi hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha dastuuriga ah inaysan ku habboonayn